wanaagsan heerta wada naga dhegaysanaysaay waa toddobiyo tobanka bisha koow iyo tobnaad ee nofembar sanadka laba kun kow iyo labaatan kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo goorahan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyada idinku hayno waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo booqasho dhiirigelina ugu tegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan galmudug waraysi aynu la yeelanay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi axmed shiref falagle oo uu kaga hadlayay kormeerka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay xeryaha ciidanka iyo hadal dardaaran oo halkaasi uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa ciidamada booliska ee gobolka banaadir oo toogasho ku dilay dhagarqabe dhagarqabayaal ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab kuwaas oo qof shacaba ku dilay degmada dharkiiney ee gobolka banaadir macluumaadyo ku saabsan howlgalkaasi ayaan idinku soo gudbin doonaa maamulka gobolka hiiraan oo kulan la qaatay hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolkaasi xilli abaar aad u daran looga soo sheegaya deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ay dadku barakaceen waraysi aynu la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali ayaan idinku soo gudbin doonaa oo kaga hadlayo kulanka hay-adaha gargaarka ay la yeesheen iyo awaamiir maamulka gobolka uu soo saaray oo ku aadan hay-adaha samafalka qaabkii ay u waajihi lahaayeen xaaladaha abaareed ee ka soo cusboonaaday gobolkaas barnaamijka bandhigga waraysyada ayaan idinku soo gudbin doonaa kulan looga hadlayay amniga gobolka shabeellada hoose oo maanta lagu qabtay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale howlgallo ka dhannaa maleeshiyada kooxda al-shabaab oo ciidanka dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose oo lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa uu ka hadli doono waryahayaga axmed abuukar sabriye oo shabeellada hoose inooga soo warrama qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa dhanka farsamada ka qaabeyn doona fuaad cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa aynu ku bilowna kheerta wada naga dhegaysanaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa booqasho dhiirigelina waxaa ugu tegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan galmudug waxaa kormeerka ra-iisul wasaaraha ku weheliyey xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ku weheliya socdaalka uu ku marayo galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdi kaariye qoorqoor kormeerka ayaa waxa uu ra-iisul wasaaraha uu daarnaa sidii uu u dhiirigelin lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada kooxda al-shabaab ka wada deegaanada galmudug iyada oo sidoo kale galmudug ay ka socoto diyaargarowga doorashada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya ee deegaan doorashadu tahay maamulkaas waxaa khadka taleefonka aan kula xiriirnay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shirif falagle oo radio muqdisho uga warramay kormeerka ra-iisul wasaare roble uu ku tegay xeryaha ciidanka
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamayaa dhammaan madaxda iyo laamaha kala duwan ee raadiyo muqdisho iyo telefishinkaba iyo dalka soomaliya dhegeysanaya sida aadba sheegtay ra-iisul wasaaruhu maalmahanba wuxuu booqasho ku gaala bixinayay deegaanada galmudug sida u yimin kulamadiisu waxay ahayn kuwa isdaba joog oo haweenii maalin bale soo u kuurgalaya xaaladaha nololeed ee galmudug ay ku sugan tahay iyo xaaladaha haddii ilaahay kurow yahay shaqooyinku sida u socdaan iyo ciidamada federaalka jooga gaalta udambaysana ee wuxuu tegay xeryo ay degan yihiin ciidamada galmudug iyo kuwa federaalkuba ay kala degan yihiin ayuu kormeeray dhammaantoodna dee uun waxay ciidamadu kamid ahaayeen badkiias madaxweynuhu la kulmaayo iyo xubnahaas dawliga ah oo la kulmaayo berihuu tagana dadku aada ugu faraxsanaayeen dhiirigelin iyo la socosho iyo dhegeysiga ee bahiyaha jira iyo qaybaha kasta oo ugu tago ayaa ra-iisul wasaarahu soo dhaweynayay sidaasayna ay daarnayd welina waa socotaa howlahaas
waa tahay markii aan eegno dhanka kulamada oo aan kasoo tagno kormeerka dhiirigelinta ee ciidamada ugu tegay ka waran kulamada iyo waxyaabihii diiradda lagu saaray ee socday tan iyo markii ra-iisul wasaaruhu halkaas tegay iyo ilaa iyo haatan waad ila hadlayso
ra-isul waxa weeyaan waa ra-isul dalka galmudug waxaa ka mid taha dawladaha federaalka ee xubnaha ka baarlamaan ee kamid a dawladda soomaaliya deegaankana waa deegaanki uu kaba soo jeedayba marka kuurgelidda hadday noqodo deegaanka abaar baan baa ka jirta ra-isul wasaaruhu dadka waa dhegaystay uuna arkay xilligii doorashada lagu jira laqabaqaabinayo madaxweynihii iyo golayaasha wasiirada iyo golayaasha baarlamaanka ururada bulshada dhalinyarada haweenka dadka haddii ilaahay kuruu yahay dayartaa dadka iyagu haddii lakilaxaadkoodu dhamayn oo iyaguna cid uusan arkin mar cid walbana wuxuu u kurgalaya baahideeda wuna fiirinayay waana dhegeysanayay marka shaqo ballaaran nabadoonada iyo sabadoonada iyo cid walba waxaana ugu badnaan oo diiradda lagu saaray waxay siday ay galmudug u wajahayso xaaladaha horyaal oo ay ugu horeyso doorashada aqalka hoose waxaan aada uga mahad celiyo oo aada ugu farxay dhamaystirkaan dhamaystirnay aqalka sare waxaan rajeynaynaa in takalana ay maarata ay si fiican nooga soo aruurto arrimahaasuu daaran yahay ra-isul wasaarahoo kala hadlay cid kastoo ay qusaysa
waa tahay markii aan eegno arrinta doorashada oo hadda ah waxyaabaha muhimka ah ee booqashada ra-iisul wasaaruhu ay daaran tahay golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya galmudug ahaan wakti cayiman oo aada qorshayseen in doorashada golaha shacabka aada bilowdaan ma jirtaa
hadda de waxaaba naga soo gabagaboobay ka hor sii aqalka sare midaana dee habraac iyo waxay leedahay guddiye leedahay oo heer qarana oo iyagu dee uxil saaran jaangoynta iyo sheegista laakiin inaan un diyaar nahay oo maaragtay doorashada aysan noqonayn anaga xaggeega ka laalaata ayaa un ra-isul wasaarahuna naga dhegaystay annaguna aan aaminsanaha
waa tahay dhanka marka aan kasoo tagno doorashada arrimaha amniga ee galmudug markii aan eegno dabcan waxaa socday dadaallo maamulku uu wado oo ku aadan sugidda amniga ee deegaanada maamulkaasi gaar ahaan sidii maleeshiyada kooxda al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galguduud iyo sidoo kale mudug iyo guud ahaan deegaanada ee galmudug ay wadeen bal howlgalladaasi iyo dadaalada socda ee ku aadan arrimaha amniga ee ka waran kale hore waxaan ogeyn in galmudug ay la tacaalaysay arrintii ahlusunna oo markii dambe magaalada gurceel ay maamulku uu si buuxda awooddii uu ula wareegay bal ka warran arrimaha amniga
wallahi de waa doctor sideedaba mar walba amniga waa utaagannahay dawladuna mar walba amniga waa shaqa ugu badan ay qabata waa amniga iyo dhinac walba oo nalaka maarata nalaka ataago ay qaabiso daalkuna hadda udambiyay xoogaana kii gurceel ayuu ahaa isaguna hadda ilahay ku imaayo siyaasaas joogtay buu uu kusoo dhamaaday xilliga lagu jiraana waxa weye in dadka halkaas ka barakacay wixii wax gaareen iyo sidii daba dejin iyo waxaas ayaa maalmihii lasoo dhufay aada howlaha loo saaray oo dee xilligan daystaa moodaa in inay baaqto dalka iyo deegaanka abaaro waaweyna ka muuqda oo haddii ay ku colaadaha kaba sii liita marka howlahooda sideedii u socotaa aad baana loogu digtoon yahay in howlahaas maanta ay meelala dhacaan wixii laga qaban kara laga qabto arrimaha abaaraha oo aad ka dhawaajisay dabcan deegaano ka tirsan maamulka waxaa ka jira abaaro xoogan kulan baa jiray gaalkacyo lagu qabtay oo arrimaha bini-aadamnimada looga hadlay iyo xaaladaha abaareed ee ka taagan gobolka oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulku ay soo agaasintay bal ka galmudug ahaan idinka maxaad qorshayseen inaad wax uga qabataan xaaladaha murugsan ee soo kordhay ee abaareed ee ka jira deegaanada maamulkaasi ay waajahayaan dadku
dan ilahay sida waxaa leeya ilaahay subxaana qaadir asagaa deeqiisu badan yahay maanta ummadaas oo imaan karada in ilaahay ummadda tamuujiyo oo abaaraha iyo deegaanka iyo barakaca jira ilaahay baan codsan baryaynaa in ilaahay arrintaas waxaan gacantiisa weyn lagu waraabiyo dowladda galmudug iyo hay-adaha caalamiga saa u sheegta waa la siday meel walba meel walba waa la sidayay laakiin waa waqbaan aad uga xoog weyn ama galmudug ama soomaaliya oo dhan ba abaarta ay ku xoogantay galmudugna aad bay usii leeyata haatana waxa weeyaan waxaweye dunyadina waxa weeye damaadda kusii socotaa daama maalmahan robdiin waxyaaba haddana aada khatarta qarkasaa waxa weye in ay dhacdo mid bini-aadanimo oo dadku khatar galo sababto mili kululna way jirtaa biyo la-aan waa jirtaa haddii ilaahay kulogaa abaartuna waa mid haddii aad u daran haba kala darhaato deanku hadana laakiin abaar saamaysigaa jirta oo galmudug waxay ugu talagashay iyo wax kale ay ka xoog badan tahay xooggeedu sida
aada umahadsan tahay wasiir falagle maxaa
aad buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayey kormeer maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku tegay xeryaha ciidanka ee xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin galmudug barnaamijka bandhiga wareysyada ayaad degeysanaysaan ra-iisul wasaare rooble ayaa markii uu kormeerka ku tegay xeryaha ciidanka waxa uu hadal dardaarana ka jeediyay halkaasi isaga oo kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee uu booqday in ay xoojiyaan difaaca qarannimada ummadda soomaaliyeed ayna dardargeliyaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee ay ka wadaan deegaanada maamulka galmudug
runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinku soo booqdo oo aan dartiin u imid inaan idin tuso inaan idin garab taagannahay ka dowlad ahaan dowladda waajib ayaa ka saaran inay ciidankeeda qalabka sida meel kasta uu joogo ay goobahooda ku booqato ku soo salaanto xaaladoodana soo aragto waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro marka koowaad marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan cid kasta oo nabaddiid ah hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diidan qarannimada iyo midnimada inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan waa idinku ammaanayaa soo jeedkiinna dhaxda aad u xidhateen oo aad uga hortegi lahaydeen cid kasta oo ka hor timaaddo midnimada dalkan hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka galmudug cidna ugama leexanayno gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasta oo qalqalgeliso dowlad goboleedka waxaan idinku bogaadinayaa mar kale dowladda soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen insha allah dhammaantiin
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo dardaaran u jeedinayey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu ku booqday xeryaha ciidanka xooggu ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug bandhiga horeysay ayaad degeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa qeybihii horena waad degeysanaysaan waa hagaag waxaa inoo soo socda goordhow wararka la xiriira howlgalka ciidanka booliska ee gobolka banaadir ay ka sameeyeen degmada dharkiinle ee gobolka banaadir howlgalkaasi oo ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo qof shacaba ku dilay degmadaasi hase ahaatee markan waxaan aadaynaa dhanka iyo gobolka hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu kulan la qaatay hay-adaha gargaarka kaas oo looga hadlayay qaabkii ay door ugu yeelan lahaayeen gurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha deegaano ka tirsan gobolkaasi sheekh xuseen cusmaan cali waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan waxaan caawa khadka taleefonka ee beledweyne kula xiriiray aniga oo wax ka weydiiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka kulankaas waxaa waxaan uga hadlahay wax kala ma eene haddee abaarta ee ka jirta gobolka iyo sidii looga samatabixi lahaa iyo sidii dadka loogu gurmo lahaa waana kulamo oo mararka qaarkood la qabto waxyaabaha lala kulmo waa kulamo joogta ah waayo oo markii midala joogaba ama markii wax soo kordhaan oo culeys u yimaado ayaa hiyaadaha lala kulmaa maxaa yeele hiyaadaha iyagaa hadda ah hiyaada samafal ah ayaga hadda waxay u taagan yihiin inay u gurmadaan shacabka bulshada ay gurmadaan ayaga hadda waxay u taagan yihiin inay kaalmooyin ay gaarsiiyaan dadka reebahooda kala duwan marka taas waa kulunka marka kulun wuxuu isa ahaa iska caadi ah markaa loogu talagalay in hay-aduhu lagu la foro inay marka ay dadaalo badan la yimaadaan inay ka warqabaan bulshada baahidooda ka warqabaan inay asasminta sameeyaan inay marka ay dhibaatooyinka jiran ay wax ka qabtaan taasa kulunka intaasoo ujeedka intaasoo ahaa
waa tahay markaan eegno xaaladda intee bay gaarsiisan tahay bini aadinimo ee ka jirta gobolka hiiraan ilaa iyo imise magaalo ayaa xaaladuhu ka jiraan
xaqiiqatan sabir lagama bixi karo xaalad adagaa jirta maxaa yeelay mar haddii dhibaatada ay ka timaado xagga biyaha oo biyo-aan ay timaado oo ceelasha ay jiraan oo dadka biyo yacdaan aysan lahayn haddii mar yani cunto la cuno aysan jirin waa labada shay oo qofka bini aadankana uu ku noolyahay waa iyo dunyihii iyo dadkaba dunyada iyo dadkaba ay ku nool yihiin xoolihii hoos looma haayo waayo roob la diin roob lama haayo hoos ma jiro bal ma jiro biyo ma jiro ceelasha waa gureen waa waa dankii dunyadii waayo dadkii sidaas oo kale noloshoodii waxay ku jirtaa xaalad hoosay ay taagan tahay marka taasaa keentay markii dadejinaysay in dhammaan hay-adaas anfalka loo yeero laganana hadla arrintaas gargaar imardansana ay marka ay soo gaarsiiyaan dadka maadaama ayaga hadda ay taagan yihiin oo ayaga hadda hawshaas ay wakiil ugu yihiin bulshada ay reer hiiraan oo maamulka iyo adaan wada shaqayn ay ka dhexayso marka sideedasaan oo kale oo marka hay-ada oo lagu caayina waa xaalada adag markay jiraan waa marka xaalada adag xaalada aad u adag taasaa keenta marka in hay-adaha loo yeero dhammaan ay kasoo qayb galaan oo yacni ma garti aad ugu adkeeyo si deg deg ah si imardansa ah in ay wax ay haayaan hadda waxna waa wax la dalbaayo waxna waxna waa wax la haayo tabarucaad baa marar qaarkood aan sameynaa oo hay-adaha tabarucaad ay sameeyaan oo wax baan isku dadaraa hay-ad waxay leedahay waxaan keenaa maacinta waxaan keenaa kuwa waxay leeyihiin biyaan keenaynaa weliba biyaan shubayna kuwa waxay leeyihiin raashinaan keenaynaa waa iskaashi waa marka marka maamulka xataa khayru ku yahay marka waxyaabahan dadka oo hay-adaha lalakuda wax kala ma eh dhibaatadaa ka sii daraysa maalin maalinta ka dambaysa culeysaa sii kordhaya waxaa halis ah in dhawaan ay la noqdo qof ayaa xoolihii horta waana dhinteenba xoolo badan oo dhintaa jira ceelgaar hadda waxaa jira xoolo badan oo yani makartinta arida lo-da geelda oo yani u dhinteenna biyo la-aan iyo wax la cuno daad la-aan u dhinteen marka taas marka waxay keeni kartaa marka hadda xoolihii ay taagan tahay in dad nool dad bini aadana ay dhibaatada saamayso marka oo madacadabteed loo dhinto oo oon dadkiisa loo dhinto marka taasaa keentay marka in marka hay-adihii loo yeero amar la siiyo lala hadlo lees kaashado tabarucaad wixii lahaa la bixiyo waxdhaan hay-adkaas dib isugu noqoto kabacdi waxaa la dalbaayna darabkana lagu daro waxyaabaha baahida hadda ka jirta maxaa hadda baahi oo jiro hadda baahi waxaa jirta biila-aanaa jirta in biyo la helo waa marka waxaa jirta yani cunto cuntayadaa jirta waa in cuntadii la helo marka marka baahidaa lagu saleynaa marka iyada waagir waxay keeni jirtaa يعني ما قالت جواني إيو تندوين إيو عاقبي إيو جيل جار هذا أنا قلت وحاس ما جران لما أقدر هذا لا أقدر يعني وحاس خلاص ولا ممنع جيل جار إيو عاي ولا ممنع حتى وحاس صعد وحواري إيو وحاس صعد وحواري أنت جرجار وح لفتارك مركا أرواس على جاندا يا جيل أو ما سنح
waata gudoomiye markaan eegno magaalooyinka xaaladaha abaareed ay ka jiraan ee laga soo sheegaya gobolka hiiraan iyo qaabka ay dadku u kala daran yihiin haddii aad ku samayseen baaris ku samayseen bal maxaa idiin soo baxay magaalooyinkee ugu daran hadda xaaladaha laga soo sheegaya dhanka abaarta ah
horta abaartu marka hore waxay ku cami ay ku faaftay oo ay saamaysay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobol hiiraan ee reer soomaali kasoo bilaabo maxaa مطلعان كشجي بلدين كشجي بلناس كشجي ولمت كشجي جميل نقام راسه أم تباطل وين ساميسي هذه ساميسي وجودهان واي gaar ahaan marka galabweynaan ka hadalno magaaladan way saamaysay oo magaalada intaasoo kun oo barakacyaala ku nool oo meelo kala gudugan ka yimid oo waqooyi jeglayaa laga yimid halkaasay joogaan shabeellaha hoosaa laga yimid halkaasay joogaan iiraan dhexdeeda lafteeda dad baa soo babarakacay oo colaado iyo meelo ka dhacay waxaasoo dhan waana mogadishiya magaalada galabweyna lasoo waragalay marka marka dhibaatada hadda la dhihi kara meeshaasaa aad daran ama meeshaasaa roon male waa waa wada saamaysay laakiin haddii haddana lasii kala qaado oo la yidhaahdo halasii kala qaado la yidhahdo meel u dhow oo shan iyo toban jeer u jirta magaalada ceelgaan la yidhahdo meelaha ugu daran waayo xoolo nool ay ku dhinteenba oo lo iyo ari iyo geelba ay ku dhinteen waayo ceelashiyaa guray iyo male daad male coos lama haayo dalag lama haayo waa kaas dhankii marka dhinaca usoo kac marka beeraaleyda usoo kac geertuu ka soo bilaabo soowad geeri ku xig cadili tuulooyinkaasoo dhan sacaad yani ma gaarsiin ilkacade marka tuulooyinkaasoo dhan markaas dhinacan darigi qoraxsilinta war makala qaad qaadayno ayadana dhibaato kalaa ka jirta dhibaatooyinaa ka jirta waayo dadkas beeraaley u badan yihiin dalagii ay dabcay dabcanayeen waxaa aafeeyey fatahaadii socmar gobolka soomari gaar ahaan magaalada madaxda daleedina soomari ee biyaha webiga shabeelle ayaa saameeyey weli saameyntiaana haysato
waagaaga kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali oo ka hadiyey kulan ay la yeesheen hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolkaasi isaga oo hay-adaha ugu baaqay in ay dardargeliyaan shaqooyinka ay ka hayaan gobolka iyo ugurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaano ka tirsan gobolkaasi bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan sida ordhaca barnaamijkeenna aad ku maqasheen ciidamada booliska ee gobolka banaadir gaar ahaan qeybta galbeed ayaa waxa ay howlgal ka sameeyeen degmada dharkiinle ee gobolka banaadir howlgalkaasi oo ay ku toogteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo qof shacaba ku dilay degmada dharkiinle iyo gobolka banaadir si aan macluumaadyo uga helno howlgalkaasi ayaa waxaa waryahayaga maxamuud cabdinaasir soo faysane uu waraysi la yeeshay taliyaha qeybta galbeed ee booliska gobolka banaadir yaasiin nuur khayre oo ka waramay bal siday wax u dhaceen
caaw waxaa dhacday in ay maqribkii ay soo weerareen cadowgu nin masaakiina ee ku ganacsanayay goobtiisa ganacsiga in ay dilaan kabacdina ciidanka mujaahidiintaahee ka shaqeeya saldhigga dharkeenley iyo wadajir ee qaybta galbeed ayaa gurmud isku aruursaday si ay u soo qabtaan cadowgii dilay dadkaas qofkaas masaakiinkaa ee ku ganacsanaya goobtiisa ganacsiga way ka daba tageen waxayna ugu tageen guri arar uu ku galay dhexdiisa ayuuna ka dagaalamay waana lagu dilay amaasanta waaya marka bal ciidamada dabcan inay ninka dileen xaaladda yani ka jirta iyo fariinta aad diraysaan maxay cadowgu mar walba waa midka raadinaya wax dadka aan wax ka galabsan inuu dhibaato ku gaarsiiyo amniga waa sii laba jibaarnay gacanta ayaana kusoo dhigi doonaa waxaana ballan qaadaynaa in ay ka shallay doonaan dhibaatada ay gaarsiinayan shacabka soomaaliyeed guri dad shacaba uu ay degan yihiin buu galay kolley waan aragnay rasaasta ku taalla iyo marka isaga ma ahane ma dhibaato kalaa jirta iyo dadka soo gaartay maya ciidamadu aad ayay u didaaleen waxayna sameeyeen inay badbaadiyaan carruurtii uu guryaha ku haystay carruurtiina waa la badbaadiyey asagana sidii ayaa lagu gaarsiiyey wixii uu sababsaday ee inuu dilay dadkii shacabkaah asagana dhibaatadii uu gaarsiiyey dadka waa laga caaray ninkan ma dad kalaa la socday oo dagaalamayaal kale
waxaa la sheegayaa qof dad kaloo caawiyaala inay jireen laakiin lama helin asaga ayaa lagu arkay markii dilka uu samaynayey kabacdina ciidanku asagii ayay gacanta kusoo dhigeen si cararkii uu cararayen wuxuu galay gurigaas shacabka guriga shacabka dhexdiisana ayuu dagaalkaas uu kula kulmay shaqaaqadan dhacday maahana ma howlgal kalaa jiro oo ciidamadu hadda ay wadaan howlgallo badan ayaa la wadaa waana waana laba jibaara har iyo habeen ma loo istaago qaybta galbeed waxay samaysay obarethino ay meel walba ku xisaabinayso qof walba waa kor taaganna xilli walba cadowgu xilliyada uu socdana waan fahmi karnaa annaguna waa ka daba tegaynaa meel walba godku ku jiraan waa uga daba tegi doonaa waayahay fariinta ugu dambaysa ee aad u diraysid shacabka aad ammaankooda ilaalisaa maxay tahay amniga waa nagu aaminteen waxaan ka dhalaali doonaa amniga aan nagu aaminteen waa mahadsantahay
kaasi wuxuu ahaa taliye gaashaanla dhexe yaasiin nuur khayre oo ah taliyaha qeybta galbeed ee booliska gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixinayay howlgal ciidamada boolisku ay ka sameeyeen degmada dharkiindey ee gobolka banaadir howlgalkaasi oo ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo qof rayid ah ku dilay degmada dharkiindey ee gobolka banaadir waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ay ciidamada booliska ee gobolka banaadir xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan qaybihii dambe ayaad la socotaan waagaag markan waxaan aadaynaa dhanka iyo shabeellada hoose kuna looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka shabeellada hoose ayaa lagu qabtay magaalada marka kulankaas oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta heer degmo waxaana kulankaasi diiradda lagu saarayey dardargelinta amniga gobolka shabeellada hoose wariye axmed abuukar sabriye oo ah wakiil waleedka warbaahinta dowladda ee gobolka shabeellada hoose ayaa iiga warramay kulanka waa mahadsan tahay irshaad magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sidaa labada socno waxaa ku sugan wafdigii ka socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaas waxaana qayb ka ah wafdiga maadaama heer wasiire ay yihiin wasiirka amniga koonfur galbeed wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha koonfur galbeed iyo wasiirka beeraha iyo wasiiru dowlayaal sidoo kale wafdiga waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed cabdiraxiin nuur oo tani markii lasoo magacaabay safarkiisa ugu horeeyay ku yimid magaalada marke ee xarunta gobolka wafdigan waxa ay kulamo la qaateen oo ii sheegada ku saabsan arrimaha ammaanka maamulka magaalada marka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sida ku sugan magaalada iyo sidoo kale kuwa amisom ee magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ku sugan kulankaas waxaa lagu gorfeynayay guud ahaan xaaladda amni ee gobolka shabeellaha hoose iyo sidii loo xoojin lahaa dhaqdhaqaaqada ciidan ee ka socda gobolka loona qaadi lahaa howlgallo deg deg ah oo gobolka looga saarayo meelaha ay maleeshiyada al-shabaab weli ka maamulaan gobolka shabeellaha hoose guud ahaan mas-uuliyiintii kulankaasi qayb ka ahaa waxa ay talooyin ku biiriyeen oo amniga ku saabsan kulanka waxayna isku raaceen inay muhiim tahay in lasoo dedejiyo howlgallo culus oo gobolkan laga fuliyo kuwaas oo iska kaashanayaan ciidamada amisom iyo sidoo kale kuwa xooga dalka ee ku sugan gobolkan shabeellaha hoose
axmed abuukar sabriye ayuu kaasi ahaa wakiil wareedka warbaahinta dowladda ee gobolka shabeellada hoose oo faahfaahin ka bixinayey kulan looga hadlayay arrimaha amniga gobolka shabeellada hoose oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ka qabsoomay magaalada marka isaga ayaana ugu dambeeyadi lahaan barnaamijkeenii bandhiga waraysyada caawa oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen tani intaan dib owada u kulmi doona barnaamijkan kaan xiga waxaan idinku dhaafaynaa anigii kuwaad cabdigeelle sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu